Maamulka Isbitaalka Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa Wasaaradda Caafimaadka Galmudug kala wareegay deeq daawooyin ah oo loogu talagalay in lagu daweeyo bukaanada jiifa isbitaalka. Munaasabadda lagu wareejinayo deeqdan daawada ah waxaa goobjoog ka ah maamulka isbitaalka, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Ceeldheer. Agaasimaha guud ee isbitaalka Cabdulaahi Cismaan Xasan Xagale ayaa ka mahadceliyay deeqdan daawada ah ee lagu wareejiyay, asagoo sheegay in baahi badan loo qabay daawooyinkan.
taasoo aan ugu talagalnay in aan ogeysiino in wasaaradda caafimaadka galmudug ay noo keentay daawo ay ugu talagashay in lagu daaweeyo dadka reer ceeldheer taasoo aan ugu talagalnay inaan u gaarsiino si free ah ogeysiino isbitaalka degmada ceeldheer ee daawada ay noo keentay wasaaradda caafimaadka galmudug in aan laga gadayn wax lacag ah oo si bilaash lagu sii haayo communitygana loo gaarsiin doono waxaana adeegaas u diyaar ah shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalka degmada ceeldheer waxaan kaloo rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo mas-uuliyiintii ka soo shaqaysay in wasaaradda caafimaadka iyo adeeg caafimaad lake- la keeno degmada ceeldheer khaasatan isbitaalka daweyn ee degmada ceeldheer oo ugu horeeyo Ee, wasiirkeena wasiir axmed iblaawo casir washington iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed Ee, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ilaahay ka sokow ayagaa mahaddaas iskale waa mahad maxaa tiraahdaa ii sheeg oo dadka reer ceeldheer oo u adeegayaan dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb qaadatay ee, hawshaas waxay kaloo noo sheegeen maamulka wasaaradda caafimaadka galmudug inay keeni doonaan adeegyo caafimaad ay ku horumari hayaan cusbitaalka degmada ceeldheer insha allah muddada soo socoto waana ugu mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka galmudug Qaar ka mid a marti sharaftii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay in ay deeqdan daawada ah wax weyn ka tari doonto baahiyaha isbitaalka ka jiro.
Ee, waxaana loo sheegay anoo hadda intan loo sheegay aan wax ka dhaha karnaa oo caafimaadka uu noo sheegay waxaan ognahay waqtiyada aan soo marnay iyo xilliga hadda aan marayno Ee, isbitaalkan dhowr marxaladood soo maray iyadoo hay-adu joogto waa dareemi karnaa marxaladii saddexaadaan hadda ku jirnaa alxamdulilaahi Ee, wax walba horta waxaa ka fuhi- muhiimsan caafimaadka iyo maanta meel aan u hiigsano haddaan leenahay ee, oo caafimaad aan u doonano haddaan haysana horta alxamdulilaahiya awoodaan ku nimaada maleyna hadda sota allah tan kale waxaa mahadle ragga een, ololeeyey ama een, ka warramay siday horeba uga warrameen ayuu warku ku dhayahay horta annaguna shacabka haddaan nahay waxaa weeye dad haddaad maqasho dad wax maamula ayaa wuxuu leeyahay shacab taageersan oo sharaf loo leeyahay Isbitaalka degmada Ceeldheer waxaa hadda jiifo oo lagu daaweeyaa bukaanno laga keenay qaybaha kala duwan ee deegaanada hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxaana dhowaan la wareegtay isbitaalka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug.